shirku wuxuu ku saabsan yahay ama fiimka mawduuca uu culayska saarayo sanadkan waxa weeye waa silencing the gun ama aamusinta qoriga si africa loogu abuuro jawi horumar ay ku gaari karto oo dib u dhaca dhaqaale iyo siyaasadeed ay uga bixin karto iyo deganaanshiya xasilooni shirka waxaa shirguddoonkii la wareegay sanadkiiba dal ayaa shirguddoomiya sanadkii lasoo dhaafay laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa shirguddoominayay dalka masar madaxweynahooda sanadkan waxaa la wareegay south africa marka waxaa hadda shirguddoominaya madaxweyne sriel ramaphosa waxaa kasoo qayb galay madax badan oo afrikaana waxay noo sheegeen au commission in madaxda madaxweyneyaasha kasoo qayb galay ay ka badan yihiin shan iyo soddon inta kalena wafuudooda waxaa hogaaminaya wasiirada arrimaha dibadda innaga saan kuu sheegay soomaaliya waxaa wafdigeena hogaaminaya madaxweynaha waayahay marka maadaama soomaaliya ay ka mid tahay wadamada weli colaaduhu ay kusii dambeeyaan qaaradda africa qaabka iyo sida loo waajahayo in colaadaha la dhammeeyo ama qoryaha la aamusiiyo istaraatiijiyada bal wax yar sharax colaaduhu waa kala duwan yihiin colaadaha qaarna waa qaar maaragtay ku saabsan social ama politica yani with communities ama beelo isdagaalaya ama siyaasiyiin isdagaalaya oo khilaaf siyaasadeed ama khilaaf awood dawladeed ay keentay inay xabad isu qaataan sida masalan libiya iyo masalan south sudan iyo dalal kaloo la mida marka haddii qiyaastaas laga qaato soomaaliya colaadii kasoo gudubtay colaada kale oo laakiin jiri karta oo malaha taa tilmaamaysa soomaaliya waa tan argagixisada oo dalal badan oo afrikaana hadda saamaysay oo ay ugu badan yihiin soomaaliya al-shabaab joogto iyo dalalkan saaxilka la isku yidhaahdo lagu dalalkaas kaleto iyagana boka xaraan iyo ay ay saamaysay ama wax kastoo spilova oo libia ka yimid ay saamaysay marka soomaaliya culayska saaran ama dhibta ka jirtaay waa taas argagixisada ah iyada nafteeda horumar ayaa laga samaynayaa laakiin waa waa culays weli jira runtii soomaaliya waxaa loo arkay inay ka mid tahay tusaalayaasha fiican ama waxyaabaha iidadeelada leh ee muujinaya maaragtay waxaan loo yaqaano african solutions to african problems or for african problems waa africa ayaa dhibaatooyinkeeda xalisanaysa soomaaliya inay ka mid tahay marka la fiiriyo amisom ciidamadooda gacantay ka geysteen xasilinta soomaaliya inkastoo aysan weli dhamaystirayn oo shabaab weli ay ay maarata haraad ku tuurayso oo ciidamadaasoo ka socda dalal afrikaana oo u badan dalalka dariska ah marka dhankaa markii laga fiiriyo iyo dhibaatooyinka soomaaliya kasoo gudubtay iyadoo africa ay ay daadihinaysay waxaa loo arkaa inay tahay tusaale kudayasho mudan iyo guul africa ay ka gaartay aamusinta xabadda marka la fiiriyo heshiisyadii dulheshiisiinta ahaa soomaaliya iyadoo africa maamulayso ama laga soo bilaabo tii carta oo dawladda jabuuti ay latingarso sanad guuradii labaatanaad aan joogno ama kuwii etoobiya iyo kenya iyo ay martigelin jireen oo kii dheeraayo labada sano socda kenya la fiiriyo oo igad iyo africa ay ay ay horkacaysay waayo su-aashay ugu dambaysaan ku weydiinaya mawduuca xoogaa way ka baxsan tahay waa su-aal mar walba nala weydiiyo waxaana weydiinaya ardayda soomaalida ee ku sugan shiinaha oo dhahaya dawladdu maxay nooga saari weyday magaalada wuhan ee uu ka dilaacay xanuunkan fayraskan corona virus maxaad ku dhihi lahayd ardaydaas dawladda soomaaliyeed way ka warhaysaa xaaladda soomaalida china joogta iyo xaaladda china ka jirta intaba waa mare safaarad baa noo joogta safiirkeenu arrintaa dhowr mar ayuu ka hadlay marka dadku waxay jecel yihin inay wax negativa boonbooniyaan marka safiirku waa ka hadlay dawladda soomaaliyed waa ka warhaysaa dabcan dhibta jirta waa dhib adduunka oo dhan saameynaysa waa arrin qalafsan oo china oo one point four billion people maaragtay saameyn ku leh dalka dhaqaalaha labaad adduunka madaxdooda waa la hadlay aniga wasiirka xigeenkada arrimaha dibadda halkaan kula kulnay oon kala hadlay arrinta soomaali dalka soomaaliyeed iyo uu naga kalsooni nagu geliyey safiirka in xaaladaasi ay dowladda chinuhu ay contain garaynayso oo dadaal badan uga jirto safiirkooda china waan ka wada hadalnay arrintaas madamubaarka qurac ugu sameeyey xaafadda xaaladda arrinta soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaad kaloo jirta dad waxay meelaha ku hadaaqaan aan xoogagaalka ahayn hadaladana iska hubsan dalalkoo dhami waa kasoo saareen dadkoodii soomaliya kasoo saareen dalal badan ayaa dadkoodii ay weli joogaan marka inkastoo arrinta ay walwal leedahay annaguna aanu aada uga warhayno haddana waa waa masiibo maaragtay aan rajeynayno inaysan dadka iyaga saamayn ilaa hadda qof soomaaliya oo jiradaasi ku dhacday ma hayno waxaan rajeynaynaa inay sida ahaato hadda soo bixidda jina laga soo baxaa waxay leedahay yadarteeda dhibteeda soomaaliya waa dadka xaalkeeda oo basis ay maaragtay maxaa la yihahdaa dadka kusoo daadgurayso oo ku hayso ama ku karanso ma laha marka arrintaasi anagoo dareemeynaa culayska iyo cabsida iyo walwalka ay leedahay oo soomaalida ku leedahay laakiin aynu rajeynayno inay maaragtay insha allahu dadkeenu ku nabadgeli doonaan tiradaasna insha allahu la controli waana ka warhaysaa wasaaradeenna safaaraddeena waa ka warhaysaa annaguna waa monitor garaynayna haddii loo baahdana wixii tallaabo awooda waa waa qaadi doonaa ama aan la kaalashano saaxiibo dalal kaleetaa ama soomaaliya ha awoodin iyagu waxay leeyihiin dawladdu waxay ahayd haddii iyadu aysan awoodin inay naga saarto wadamada aan saaxiibka la nahay inay maxaanku yidhahdaa ka codsato inay naga naga saaraan meesha sudan turkiga waddamo kale ayay magacaabeen iyagu saasay leeyihiin aniguna wixii jira waa kuu sheegay waxa weeyaan waanu ka warhaynaa arrinta safaaraddu way ka warhaysaa annagu waa ka warhaynaa xaaladdu siday tahay waa ka warhaynaa shiineyskaan la tashanaynaa dalal kaleetoo adduun oo dadkooda joogaan ayaanu iska warhaynaa marka dhalinyaradu meeshii bay joogaan walwalkii bay qabaan iyaga xanuun bahay laakiin inteena kale oo banaanka joogto waxaan u baahannahay inaan ogaano xogta arrimahana aan